بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcasiis bin maxamed ibraahiim al sheekh baabkii sideedaad ayaan weli ku jirnaa oo ku saabsanaa isku tirtirsiinta la isku tirtirsiinaayo sunnadii in lagu dhego bidcadii iyo kala taggii iyo iskhilaafkiina laga tago waxaan soo gaarnay xadiidkii toddoba iyo sagaashanaad wuxuuna ka hadlayaa fitno dhici doonta oo aada iyo aada u shiddo badan waana athar ibn mascuud laga wariyey can ibni mascuudin radi allahu canhu waxaa laga wariyey annahu qaala inuu yihi kayfa antum bal warrama xaalkiinu see noqonaya idaa labisadkum hadday idin daboosho oo idin dheehdo fitnatun fitno iyo imtixaan oo yahramu fiiha alkabiiru kii duqa ahaa uu ku sii waayeeloobaayo oo yarbuu fiiha asagiir uu ku barbaaraayo oo uu koraayo kii yaraa macnaha waqti dheer bay jiraysaa waaye oo kii yaraana uu qof weyn noqdo kii weynaana uu sii duqoobo fitnadina weli waa taaganta oo qof fitnadii zuulinaya ma laha sababta waxay ugu arkaanba inay wax wanaagsan taha riwaayaadka aharka qaar waxaa ku jira wa tutakhadu sunnatan oo sunno laga dhigto fitnadii yaa sunno laga dhiganaya idaa turika minha shay-un haddii marka wax ka mida laga tago fitnadaas qiila waxaa la yidhaahdaa ay dadkii leeyihiin turikat isunnatu sunnadii baa laga tegay qaaluu waxay ku yidhaahdeen marka ibnu mascuud wamataa daalika musiibadaas iyo beladaasu goormay dhacaysaa bay yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi idaa dahabat culamaa'ukum haddii culimmadiinnu ay tagaan culimmaduna dee waxay ku tagaan inay dhintaan dhimashada ay dhintaanna cilmigii baa ku taga sida sida xadiidkii maaragtay saxiixa uu sheegaya in allaha laa yaqbidu alcilma ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasicuhu min suduuri alculamaa yani cilmigu ku tegi maayo isagoo culammadii qalbigooda laga siibaayo walaakin yuqbadu alcilmu biqabdi alculamaa cilmigii wuxuu ku tagaa culimmadii oo la oobsado marka culimmadii baa maaragtay tegaaya wa kahurat juhalaa'ukum kuwii juhaasha ahna way badanayaan oo waxba garanaynin wa kahurat quraa'ukum kuwa wax akhriyana way badanayaan waagii hore qor-aada waxaa la dhihi jiray dadka wanaagsan ee qur-aanka xafidsan qofkuna markuu qur-aanka xafidsan yahay waagaas de wuxuu ahaa sharciga wax badan ninka yaqaana buu ahaa laakiin waadanba waxaa soo baxay dad uun akhriska keliya yaqaano aan maaragtay fiqhi iyo faham lahayn kuwaasaa quraac laisaga magacaabay marka marka wax way akrinayaan war badan bay maaragtay keenayaan laakiin fahm iyo fiqhi ma leh wa qallat fuqahaa'ukum kuwii wax ka saayey ee si fiican wax u fahamsanaa ee wax walba booskiisii dhigaayay ee aan wax isaga darsamaynin kuwaasna waa yaraadaan wa kahurat umaraa'ukum madaxdiina ay badato oo macnaha de khilaafkiia badanaya oo gobollo gobollo iyo qolo qolo iyo waxaasa la noqonaya iyo dowlado yaryar oo kala googo-an iyo inkastoo dowladdii meesha ka jirta oo markaa haddii ay dowlad maaragtay arkaanteedu dhammaystiranta ay tahay la aqbalayo la ateecayo kuwooda muslimiinta ah wa qalla dumanaa'ukum kuwa aaminka ah ee khiyaanada iska dhowrana ay yaraadaan macnaha khiyaanadii baa badanaysa waay waltumisat iddunyaa bicamali alaakhira adduunyadiina waxaa lagu raadiyaa camalkii aakhiro qofka camal saalix oo aakhiro loogu talagalay oo badbaadida aakhiro ka qeyb qaadan lahaa wuxuu ku raadinayaa adduunyo ku raadinayaa oo uu sharaf iyo madaxtinimo iyo ku rabaa ama uu lacag ku rabaa ama uu mansib ku rabaa iyo darajo marka cilmigii haddaan alle loola jeedinna aada baa maaragta fasaadkiisu u badan yahay oo ciqaabkiisu uu badan yahay acmaasha kale aakhiro loo sameynayana waa noocaas oo kale haddii adduunye loola jeedo haddii adduunyo dhinaceeda lala aado oo niyaddii la xumeeyo iyadana khatarteedu aada bay u badan tahay watufuqiha wa tufuqiha ligayri ddiini waxna loo barto diinkii loo barto ujeedo aan ahayn aakhiro diinka waxaa loogu talagalay in aakhiro lagu raadiye haddii adduunyo laga rabo waxa la baranayo ha noqda aan sharcigiiye iyaduna waa musiibo iyo fitno rawaahu daarimiyi baa weriye daarimi iyo xaakim iyo rag kalaa weriye sheekh albaanina waa saxiix buu yidhi risaaladiisa taxriim aalaati darab la yidhaahdo wuxuuna yiri waana mawquuf oo xukumkii marfuuca leh yani xadiidkii rasuulka sal alla ly slam yuu la mid yahay xukumkii xadiidkii marfuuca ahaa yuu leeyahay yani qaala rasuul lah sal iyadoo la yidhi la macnata sababta waa arrin ka mid a arrimihii qeybka waxaan laga hadlaayo waa arrimo qeyb ah oo naga maqan oo aan lagu gaari karin ra'yi iyo maskax iyo faham maba kusii jirta buu leeyahay sheekh albani in waxaan hadda uu sheegay ay wada dhaceenba wax la wada arkay buu leeyahay waxaan uga horreeyay sheekh mucalimi arrinkaasoo kitaabkiisa alcibaada la yidhaahdo oo muddo adigu toddoba sano laga joogo meelahaas la taabacay oon xaqiijiyey anigu taxqiijiyey oo aan taxqiijiyey anigu wuxuu leeyahy sheekh mucalimi wa hada almawquufu lahu xukmu lmarfuuci liannahu mima laa yuqaalu bira'yi atharkan mawquufka ah wuxuu leeyahay xukumkii wuxuu leeyahay buu yidhi marfuuca waa iyadoo rasuulka sal slm loo tiiriyo kale liannahu mima laa yuqaalu bira'yi maxaa yeelay waa wax aan ra'yi iyo faham qofku iska fahmay aan laga dhihi karin waa sheikha kitaabkan sharxay sheekh saalex wuxuu leeyahay axaadiistan iyo aathaartani waa mid weyn oo baabkan kusoo aroortay waana baabkii ahaa in rasuulka sal slam la rumeeyo usuushii iimaanka la rumeynaayo rasuulka sal ly slamna waxaa ka mid ah in la laasimo sunnadiisii sal alla alay slam sunnadii oo la laasimana waxay ku timaadaa arrimihii cilmiga ahaa oo xagga cilmiga ahaa in sunnadii la qabsado arrimihii xagga camalka ahaa iyo ficilkii wax la sameynayana sidoo kale in sunnadii lagu dhego umuuraha cilmigaa buu ku leeyahay waa wixii qeyb iyo ku saabsan alle maaragtay laga hadlaayo magacyadii alle maaragtay laga hadlaayo tilmaamihii alle laga hadlaayo afcaashii alle wuxuu sameynaya laga hadlaayo sidoo kale aakhiray wixii ku saabsan ka hadalkooda oo mathalan ay ka mid tahay darkii laga cabaayey xawdkii rasuulka sal ly slam ee laga cabaayey biyaha iyo miisaankii oo kale oo acmaashii lagu miisaamayey iyo jannadii iyo naartii iyo waxyaabahaas oo dhan umuurtii qeybigeed waxaa ka mid ah jinnigii iyo malaa'igtii iyo wax noocaas oo kalea iyo waxa alla uu maaragtay ka sheegay iyo waxa rasuulku sal ly slam uu maaragtay sheegay oo dhan hadalka alle marka dhammaantiis waa run waana cadaalad hadalka rasuulkuna sal alla alay slama waa la mid dhammaantiis waa run iyo cadaalad alla wuxuu yidhi watammat kelimatu rabbika kelimadii rabbiga waxay ku dhammaystirantay sidqan wa cadlan run iyo garsoor yacnii runnimo oo xagga akhbaarta ah waxa la wixii laga hadlay oo maaragtay qisooyinkii hore ah iyo wixii alle laga sheegay iyo wixii rusushiisa laga sheegay kulli waa run wa cadlan fil axkaami xagga axkaamta iyo amarka iyo nahyiga iyo garsoorkana waa cadaalad kelimada marka qur-aankana waa lagu fasiray ahlu cilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin kelimaadkii kooniga ahna way soo gelayaan isagu laakiin shaarixan hadda wuxuu ku sharxayaa watamad kelimatu rabbika wuxuu leeyahy ay sharciya marka wuxuu rajaxayaa sida muuqata tafsiirkii tabari ee uu qur-aanka ku fasiray kelimada marka waa kelimadii sharciga ahayd yani xadiisuna way soo gelaysaa baad moodaa inuu ka wada shaarixo sidqan inay tahay run fil akhbaari xagga akhbaarta oo wax beenuu kuma jiraan alla waa ka sarreeyaa beentaas wa cadlan ay fil axkaami xagga axkaamtana waa cadaalad iyo garsoor watamad marka waxaa laga wadaa amarkii nahyigii oo dulmi kuma jiro sunnada oo la laasimo waxay ahaataa arrimihii cilmiga ahaa iyo arrimihii qeybka waana waxa maaragtay bidcooyinku ay soo galeen kuwa ugu daran oo markii qeybkii laga hadlaayay jannadii naartii malaa'igtii jinnigii iyo sifaadkii alle iyo yaa iftiraac badan iyo bidac fara badan la arkay suurada kale ee masaa-isha cilmiga ay leeda waa maxay waa in sunnadii la laasimo markii maaragtay sunnadii laga hormariya caqliga oo caqligii dib loo dhigo waa in sunnadii la laasimo waa in sunnadii la laasimo maxaa lagu laasimayaa waa inaan caqligii laga hormarin dadka qaarkood baa caqligooda ka hormariya sunnadii caqligii qiyaaska iyo ra'yigu wuxuu u adeegaa sunnada ee maahan sunnada kama horeeyo waxaa lumay buu leeyahay oo bidco la yimid oo jidkii saxda ah ka leexday qofkii yidhi alcaqlu huwa alqaadi almuxakam caqligu waa qaaligii isaga loo dhiibayo garsoorka waasharcu huwa ashaahidu almucadal sharcigina waa markhaatigii caadilka ahaa qofka warkaas ku hadla waa uu lumay buu leeyahay waxaa yidhi hadduu yidhi marka hadalkaas kooxo mutakalimiintii ka mid a iyo ahlubidici ama muctasila ha noqdaan ama ashaacira ha noqdaan ama dulal kale ha noqdaan masaa-ishii marka cilmiga ahayd sunnadii waxaa laga hormariyaa caqliga oo caqligu sunnadu u adeegaa annagu caqligeenna inaan ku gaarnaa dhici kartaa macnihii la rabay inaanan gaarinna waa dhici kartaa inaan wax fahmno waa dhici kartaa in aan wax fahmi weynana way dhici kartaa sidoo kale caqligu waa iskhilaafsan yahay oo qof caalim ah yaa maaragtay wixii saxda aha gaari kara mid kalena gaari maayo dhammaantoodse maxaa ku waajiba waxaa ku waajiba inay u hoggaansamaan sunnadii ansaxday ee rasuulka sal ly slam ka ansaxday taasina waxay ka mid tahay xuquuqdii rasuulku sal ly slama uu nugu lahaa weliba waxa usii daran ra'yiga iyo marka laga hadlayo qiyaaska iyo midka maaragtay xaaraantii lagu xalaalaysto xiilooyin waxaa jira dad maaragtay fiqiga sheeganaya ay isticmaalaanoo ay wixii xaaraanta ahaa ku xalaashanayaan salafkuna waa ay ka digeen waa diin xumantaasi waana bidco iyo wax muxdatha oo gadaal ka yimid qeybta labaad wuxuu leeyahay waa in sunnadii lagu laasimo arrimihii xagga camalka ahaa oo bidcooyinkii faraha laga qaado oo lagu dhego dariiqadii saxaabada allaha ka raali noqdeen kuwaasoo iyagu ku dayday rasuulka sala allah alay slam bidco kasta ahi marka waa sunnadii oo laga baxay sidaa darteed baa ibnu mascuud wuxuu yidhi bal ka warrama haddii fitna ay idin daboosho oo idin dhaahdo oo qofkii weynaa uu kusii weynaado kusii duqoobo kii yaraana uu ku barbaaro haddii wax ka mid a laga tagana la yidhaahdo sunnadii baa laga tegay bidcooyinka marka camaliga ahi way kasoo horjeedaan sunnadii camaliga ahayd mar kasta oo sunnadii ku camalfalkeedu u batana bidcadii way yaraataa wayna taag daraataa mar kasta oo sunnadii ay taag daraatana bidcooyinkii baa soo muuqda in marka sunnadii la khilaafo bidcooyinkiina la qaato waa horay bilaabatay sabab fara badanna way leedahay waxaa ka mid ah sababka koowaad waa maxay ee dadku ay bidaca ugu dhacaan sunnadana u khilaafaan waa jaahilnimo haddii sunnadii jaahil laga noqdo waxaa ka dhalanaysa in bidca la qaato oo haddaanay saa jirin dee sunnada qofku way ku fillaan lahayd marka qofkii jaahilka ahaa cibaado ayuu iska amaamutaa isagu oo uu iska bilowdaa oo uu alla ku caabudaayo bidcana ah ama wax uu masaa-isha cilmiga ahayd ka mid a yuu si qalada u fasiranayaa markaasuu bidco ku dhacayaa jahligiisii dartii sababka labaad ee bidcada dadka ku ridana oo ay sunnada u khilaafaan waa alhawaa wax naftu iska jeceshahay hawaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee maaragtay sabab u noqday in bidcadii ummaddan laga helo nimanka khawaarijta la yidhaahdo iyo nimanka murjicada la yidhaahdo iyo nimanka qadarka inkiriya qadaryada la yidhaahdo ahwaa bay leeyihiin iyo wax naftoodu jeceshahay oo ay haddana la sii jirto jaahilnimo iyo ta'wiil oo si qalad wax loo fasiranaayo sababka saddexaad muxuu yahay oo ay bidcada ugu dhacayaan dadku sunnadiina u khilaafayaan waa khayrdoon khayr bay raadinayaan jannan rabnaa bay ku leeyihiin camalkiina badsannaan rabnaa bay ku leeyihiin qofkii oo marka jaahilnimo ay hayso hawana ay ku jirto yaa wuxuu leeyahay anigu khayr baan raadinaya waxaan doonaya waa sida hadda ka hor aan soo marnay in ibnu mascuud ay qolo u timid qof weyn baana marka dhex joogay qururax bay haystaan markaasuu wuxuu leeyahay sabbixuu mi'atan halliluu mi'atan ixmaduu mi'atan subxaan allahi dhaha boqol jeer laa ilaaha illa allah dhaha boqol jeer alxamdulilahi dhaha boqol jeer iyo adkaar kale noocyo kale ah yuu tiriya leeyahay markaasaa ibnu mascuud markii warkii loo sheegay uu u yimid nimankiio wuxuu ku yidhi la antum calaa طariiqin ahdaa min طariiqi muxamedin sala allahu calayh wasalama aw antum calaa shucbati dalaalah adunku waxaad haysataan dariiq ka saxsan oo ka hanuun badan kii rasuulka sala allah alay slama ama haddii kale aysan saas ahayn baadi baad ku taagantihiin macnaha bidcaad la timaadeen waay wuxuu yidhi marka waa tanaa alaabtii rasuulka sal slam weliba ma jejabinba yani waktigu waa dhow yahay buu ka wadaa waa kuwaana haweenka rasuulka sal slam weli waa nool yihiin oo qaar baa ka harsan saxaabadii rasuulka sal slam ee la noolaa waa kuwaana ah weli waa joogaan markaas maxaa idin bedele waay markaasi waxay ku yidhaahdeen yaa abaa cabdiraxmaan alkhayra aradna cabdullahi bin mascuudow annagu khayr un baan doonaynay markaasuu wuxuu ku yidhi kam min muriidin lilkhayri lam yablughu badanaa inta khayr raadinaysa oo doonaysa oo aan gaarin haddana khayrkii oon la waafajinaynoo bidca ku dhacaysa iyo dalaal oo ku cadaab mudanaya waxa ay leeyihiin khayr baan ka rajaynaynaa shiikha kitaabka sharxa marka wuxuu leeyahay tasbiixdaas ay la yimaadeen subxaan allahidaas iyo de waa mashruuc asal ahaan laakiinse waxay ku dareen waxbay ku siyaadiyeenoo ka dhigay wixii inay bidco noqdaan taasi waxay ku tusinaysaa wax fara badan oo bidcooyinka ka mid a inay maaragtay ka dhasheen khayr baan doonaynadaas la leeyahay ama masaa-ishaasu xaggii cilmiga ha noqdaan ama xaggii camalka ha noqdaanne ibnu mascuudna waa uu radiyey shubhadaasoo celin iyo raddi xeel dheer buu ku radiyey oo wuxuu yidhi kam min muriidin lilkhayri lam yusibhu iyo lan yusiibahu iyo lam yablughu intaba waa la weriyey badanaa midka khayr doonaaya ee khayr baan doonayaa leh oo aan haddana helaynin oo garab maraya khayrkii sababka afaraad ee dadku ay sunnada u khilaafaan bidcadan ugu dhacaan waa alguluwu waa talax tag waa xadkii oo laga baxo wixii laysu idmay ee la ogolaa ee sharcigu ku ogolaa oo dhaafto waayo dhinac kale u aado ama wax cilmiya ha noqdaan ama wax camala ha noqdaane qofkii gudba ee ka tallaaba soohdintii loo ogolaa yani nabadgelyo kuma jiro qofkaasi oo dhinacii khatartuu aaday waana loo baqa oo bidcadii mukhaalafadii yuu ku dhacayaa wuxuu leey wadaadka shaarixa ahi kuwa xadda dhaafay markay jihaad iyo howlo noocaas oo kale ayaan gelayna oon ka hadlaynaa ay yidhaahdeen khawaarijtii bidcadoodii bay ku dhaceen kuwii sidoo kale xaddii ka baxay masalada taxkiimka iyo maaragtay xukum bimaa anzala allahu yaan raadinaynaa ama maaragtay xukum bikeyr maa anzala allahu yaan wax ku tagfiirinaynaa iyo iyaguna dariiqadii khawaarijta yay galeen iyaguna kuwa xadda ka gudbay xagga macruufkiioo la isfaro iyo munkarkiioo la iska reebo kuwii ku talax tegana waxay iyaguna ayma ku dhaceen inay nimanka madaxda ahaa ku khuruujaan sida muctasiladu ay qabto diinka u ah kuwa xaddii ka baxay xagga adkaartana waxay arrintu la gashay inay maaragtay bidcooyinkii laysugu imaanayay adkaarta ay ku dhacaanoo waa kuwaas aad arkaysaan waa xadraynayaan baa laleeyahayoo intay maaragtay xalqa samaystaan yaad moodaa inay ciyaarayaanba subxaan allah waana isla quman yihiino waxay u arkaan inay alle ugu dhowaanayaan waxa ay samaynayaan wax ay daliil u haystaanna ma ah laakiin wixii baa la iska fududaysanaya ama un taqliid acmaa baa lagu dhacaaya kuwa ka baxay sohdintii xagga suluuga iyo suhdigana iyo cibaada ku dadaalka iyo xoogaa adduunya iska ilaalinta waxay arrintu la gashay inay suufinimo bidca ay iyaguna dhex galaan ay dariiq ka dhigtaan kuwii ku talax tegay oo ku xadgudbay ilaahay baan maaragtay ka hufaynaa naaqusnimo iyo kuwii lahaana waxay arrintu ay la gashay markay xuduuddii ka baxeen tactiil wax la yidhaahdo tilmaamihii alle iyo magacyadii alle ay maaragtay macnihii ka qaadeen oo mucatilay noqdeen arrimuhu marka waa badan yihiin buu leeya sheikhu guluwiga iyo talaxtagu iyo xadkiioo laga gudbaahi wuxuu ka mid yahay sababaha ugu weyn ee sunnadana looga tago bidcadana loogu dhaco marka xuquuqdii rasuulka sal l slam waxaa ka mid a uu ummadiisa ku leeyahay marka ay rumeeyaan kadib in jidkiisii ay qaadaan ahwaada iyo wax dadku iska raacaan oo iska jecel yihiin iyo bidcooyinkana ay ka tagaan shiikha kitaabka alifay wuxuu soo arooriyey atharkan ibnu mascuud oo uu ku sheegay ka digidda laga digaayo waqti dadka wax akhriyaahi ay badanayaan dadka wax fahmaana ay yaraanayaan zamankan aan hadda nool nahana waaba waaba kaas buu leeyay wadaadka kitaabka sharxa xataa zamankii laga horreeyay laftiisa waxbaa jiray buu leeyay markii dadka wax akhrinayan ay bateen iyo kuwa maarata cilmiga u abtirsanaya oo jaamacadaha dhigta ama jaamacadihii dhammaynaya oo bilaadda islaamiga ahdo maaragtay kala duwaneed jooga waa badan yihiin buu leeyahay laakiinse dadkii diinka fahamsanaa ee kitaabkii sunnada si fiican u fahmaayay waa ay yaraanayaan kuwa wax akrinayana haddii ay bataan macineed waa maxay meelaha ay wax ka soo qaadanayaan yaa badan oo kutubtiyaa u badan laakiin fahamkii kitaabkii sunnada loo lahaa yaa yaraanaya taasi waxay ku tusinaysaa in qofka cilmiga raadinayaahi uu macnaha ka digtoonaado inuusan wax fahmin oo alfiqhu fi ddiin uu waayo alfiqhu fi ddiinna diinkii oo la kasanaa waa laba darajo darajada koowaad waa fiqigii weynaa waana kii ku saabsanaa fahamka tawxiidka la fahmaayo iyo magacyada alle iyo tilmaamaha alle iyo afcaashiisa iyo waa arrimihii caqiidada darajada kalena waa maxay waa fiqigii yara waa in xalaashii iyo xaaraamtii la barto adilada laga qaadanayo fiqiga weyn iyo midka yarba waa kitaabkii iyo sunnada fiqhiga dhabtaahi waa kaas buu leeyahay in dariiqii saxaabada la laasimo oo lagu dheganaado yaa fiqigii saxdaaha ah laakiin wixii taa ka soo haray qofku wuxuu noqonayaa qof ka fog dariiqi salafka iyo hanuunkii rasuulka sala alla alay slam hadba inta uu ka khilaafay sunnadii waxaa waajib ku ah buu leeyahay qofka taalib cilmiga ah inuu arrinkaa ku baraarugo oo uu aada ugu dhug lahaado oo dadaalkiisa weynuun u noqdo mid u jeeda xagga maaragtay diinkii inuu fahmo kaasuu ku badbaadi doonaa aakhiro haddii alla yidhaahdo marka uu rabbigiis la kulmo hadba inta alla uu kaa siiyo fahamka aada shareecadu yeelanayso sabarna uu kugu arsaaqo iyo inaad dulqaad yeelato iyo tu-addo iyo kaadsiinyo iyo wax alla ku waafajinayo oo markaa adilada caqiidada aad garanayso kitaabkii sunnada aad ka garanayso adiladii fiqigana aad garanayso iyo furuucdii aad kitaabkii sunnada ka garanayso xaalkaad markuu saasoo kale u yaho wixii alla uu ku siiyo aad ka gaarto yaa maarata khayrka aad helaysaana uu la ekaanaya marka qof khayr ku taagan baad noqonaysaa dariiqadii salafkuna saasay ahayd xagga cilmiga iyo camalkaba wabilahi tawfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online